barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada afar iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuuda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo maanta ku saabsan farqiga u dhexeeya dhallinyaradii hore ee fanaaniinta ahaa iyo kuwa maanta mar walba horta waa jiraan dad waxalifaaya ama sugaan leh ama ilaahay hibo u dhaliyey laakiin waxaa jira cabiraadii iyo sarbeebtii iyo wax noocaasa iyo dhaqankii maaragtay af soomaaliga iyo xishoodkii inuu dhumaayo kaalimihii heesaha ayaan ka maqnayn barnaamijka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur
mahadsanid maxamed booliska magaalada london ayaa sheegay in sabtidii shalay ay xidheen in ka badan boqol qof kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo dibadbaxayaal magaalada ka dhigayay bannaanbaxyo iska soo horjeeday dad ka tirsanaa kooxaha midigta fog ayaa bannaanbax jebis ah kala hortegay dad dhigayay dibadbaxyo ay uga soo horjeedeen cunsuriyadda kuwaas oo isugu soo baxay agagaarka barxadda parliament square oo ku yaala bartamaha magaalada london ciidanka booliska magaalada ayaa war ay soo saareen ku sheegay inay u baahdeen fulinta howlgal ballaaran si ay uga hortagaan rabshado loola dan lahaa ciidanka amniga muuqaalo laga baahayay telefishinada ayaa muujiyey dad booliska feeraya kuwo dhallooyin tuuraya iyo qaar bamooyinka qaaca ku ganaya ciidanka ammaanka ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa sheegay in cunsuriyadi aysan boos uga bannaanayn waddooyinka ingiriiska sidoo kalena awood buuxda lagala hortegi doono qof walba oo weerarta booliska maleeshiyaad mintidiin ah ayaa sabtidii shalay dilay ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsanaa milatariga nigeria iyo in ka badan afartan qof oo rayid ah kadib laba weerar oo isxigay oo ay maleeshiyadani ku qaadeen gobolka boorno ee waqooyi bari ee dalkaasi goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka royters u sheegay in maleeshiyaad ku hubeysnaa hub culus oo ay ku jiraan gantaalada garbaha laga tuuro ay gaareen magaalada manguno oo xarun u ah hay-adaha caalamiga ah ee aanan dowliga ahayn waxay dagaal culus la galeen ciidamada dowladda oo markii dambena ay cagta mariyeen islamarkaana ay dileen labaatan askari waxay kaloo weerareen deegaanka naganzai oo xarun u ah dowladda hoose dagaalkan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay boqolaal qof oo rayid ah isbitaalada deegaanka ayaa awoodi waayay inay la tacaalaan dhaawacyada oo aada uga tiro batay weerarkan ayaa yimid maalmo kadib markii ay maleeshiya ka tirsan boko xaaraam ay sagaal iyo lixdan qof ku dileen tuulada gubayo oo ka tirsan gobolka borno dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warka caalamka nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa magaalada boosaaso ku soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku waraysan doonno abwaan cabdi cali boos oo ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed waxaana weydiin doonaa abwaanka inuu nooga waramo hal abuurka dhallinyarada xilligan iyo weliba kuwii hore
waa mahadsan tahay aad baan idinku mahad celinayaa idaacaddiina v o e da cabdi cali boos waxaan ahaa horta wakhtigii soomaaliya waxaan ahaa guddigii faafreebka ama hogaankii ama qaybtii faafreebka ee waxaan joogay raggii kontarooli jiray suugaanta soomaalida ama ruwaayadaha halkaasaan joogay oo ka shaqayn jiray ruwaayadahaan samayn jiray intii maaragtay burburku hadduu dhacayna dee waxaan ka mid ahaa dadkaas soomaaliyeeda nin walba maaragtay magaaladiisa u yaacay waxaa soo badanaya dhallinyarada hal abuurka leh ee ku dhaqan magaalada boosaaso ama dhulka ay soomaalida degto oo dhan marka maxaa is oran kadhaa farqiga udhexeeya xilligii hal abuurkii hore oo aad aduu ka mid tahay iyo hal abuurka jiilka cusub ee dhallinyarada xilligan waa kala bedelan yihiin horta markii dowladii jirtay dowladaasaa noolayn jirtay af soomaaliga iyo suugaanta ayadaa noolayn jirtay waxaa meesha ka baxay horta mar walba horta waa jiraan dad waxalifaya ama sugaan leh ama ilaahay hibo u dhaliyey laakiin waxaa jira cabiraadii iyo sarbeebtii iyo wax noocaasa iyo dhaqankii maaragtay af soomaaliga iyo xishoodkii inuu dhumaayo waxaa arkaysaa iyadoo laleeyahay hadda sugaanta hadda ka baxda sugaanta hadda soomaliya ka baxdo hadda sugaan laga dhigo inta badan sugaan maaha waa muxuu ahaa waxaa weeye waxyaabihii dhaqanka waxaa arkaysaa nin iyo naagtnin iyo naagtoo dhan maaha nin iyo naagtii xumaa qolka jiibka waxyaabahay ku hadli jireen oo hadda laga dhigay sugaan yah waagii hore waxaa jira faafreeb oo dowladdu waxay ku samayn jirtay wixii faafayo xun ayay reebi jirtay faafreeb ma jiro hadda nin walba wuxuu doonu qoraa marka sugaantii tayadeedii ayaa aad u liidata dhallinyaraduna waa istiilaya laakiin sarbeeb xataa maaragta ma leh qofka humaaggii uu samayn jiray oo sarbeebta ahayd ma leh oo sugaantii wuxuu ka bilaabayaa waa ku jeclahay sidii diiqiyo digaag oo kaleeto waa kaa idinka maadaama aad tihiin dad fara ku tiris ah oo dadka af soomaaliga xilligan wax laga weydiinaya ama dhaqanka iyo hal abuurkaba dhallinyarada arrimahaas marar badan ma kala hadasheen ma tababarteen hal abuurkiina aad kaga horeyseen oo kale iyagana ma ku tusaalayseen run ahaantii waxaa tababari kara dhallinyaradaas dowlad iyo ayaa tababari karta annagu waxaan nahay dhallinyaro maaragta waxaan nahay rag guddi ah oo intii karaanka yaga ah ama intii baraha bulshada aan gaarsiin karno iyo inta nagu xeeran inaan maaragtay waxaan ku tala jiraa inaan gaarsiino wixii dadaalkayaga laakiin tanoo kale waxaa samayn kara waa dowlad ayaa samayn karta manhajkii iyo aqoontii iyo af soomaaligii iyo qarankii wax walba hadday burbureen wax walba waa burbureen wax walba seeray tageen haddaba wax walba waxaa laga soo bilaabaya waa seero marka dhallinyaradii hadda waxaan rabnaa inaan af soomaaligoodii aan soo hagaajinno oo aan barro maaragtay casharadan aan siinayno maalin walba joogtada ah guddiga iyagan la yidhaahdo guddiga afka hooyo dhaxalu reeb inaan maalin walba cashar bixinno oo af soomaaligii ah oo aan ka bixinno layli ama suaalo casharkaas casharkii la qaatay su-aalo aan ka bixinno bal in la fahmayo in kaleeto waa dadaalkaygu ma yara kulley run ahaantii af soomaaligii burburkii ku dhacay dalka meel walba waa gaaray xataa af soomaaligii dhaqankii meel walba marka annaga oo aniga iyo rag aan ka mid ahay oo weliba nin cumar cilow carar nin la yidhaahdo ayaa guddi noo sameeyey guddigaasoo la yidhaahdo guddiga afka hooyo dhaxalu reeb waxaan bilownay hadda facebookan waxaan ka bilownay inaanu bal dib u soo noolayno afkii soomaaliga oo aan halkaa ku qorro af soomaaligii sida maaragta qoraalku siduu ahaan jira hadda facebooka waxaa ku arkaysaa qoraal dad waaweynaaday ay qoraayaan oo qoraalkaas macnihiisii iyo wuxuu u socdo iyo si uu qoran yahay aad yaabaysa tusaale af soomaaliga zad ereyga zad oo kaleeto innaga inooguma jiro b for ben oo kaleeto inooguma jirto qoraal saasoo kale loo qoraayo ayaa arkaysa bilmasel wax kale iska dhaafee waa iyo wuu waa kala duwan yihiin macnahoodu waa yimi iyo wuu yimi haddii la yidhaahdo macnahoodu waa kala duwan yahay marka gruubkaasaan hadda bilownay gruubkaasaan wadnaa aan facebooka ayaan waxaan ku samaynaa muxuu ahaa cashara ka wadnaa hadda casharkii shanaad meelahaasaan maraynaa marka gruubkaas waxaan ku jiraa soo noolaynta afkii hooyo oo aan ku magacawnay afka hooyo dhaxalu reeb waana dadaalaynaa wixii tabartayda horta wax walba wax badan oo waxaa arkaysaa maalin walba waxaa arkaysaa wax badan oo kharib maaya masel hadda waxaa ka mid ah wallaahi hebel waa shidan yahay waa shidan tahay oo kaleeto waa wax gubtay wax gubtana qurux ma leh laakiin ayagu ula jeeda inuu qurux leeyahay iyo muxuu ahaa bilmasel waxaa arkaysaa af soomaaligii waxii loo yaqaanay wixii xumaa oo laga dhigay qurux laga dhigay ma garata maalin dhexdaasa mid ah wiilaan dhalay ayaa wuxuu isagoo tuula jooga wuxuu yidhi aabe waxaa noo da-ay roobaan caadi ahayn waxaan caadi ahayn waa wax xun ama waa wax waalan oo kaleeto day caadi ma tihid haddii lagu yidhaahdo waa yacni waxaa tahay nin waalan baa tahay markaa haddana waxay noqotay wallaahi bilaahi caadi ma tiid waa fiicantaha laga wadaa oo qurux badan tahay marka wax kastoo macaan loo yaqiin ayaa maanta kharaar noqday wixii qurux ahaana waxay isu noqdeen foolxumo marka wax badan baa isbedelay soomaaliga waa isbedelay saan kuu sheegaayo marka weli waxaan ku jirraa soo noolayntiisa anagu ilaa iminka dhallinyarada aad u samayseen fursadan ku saabsan sida ay u qaadan lahayeen cashiro ku saabsan af soomaaliga af soomaaligana loo soo noolayn lahaa meeqa gaarayaan horta waa badan yihiinna maadaama wixii baraha bulshada cashar lagu qoraayo hadduu yahay wax la tira koobi karo ma ahan waa hadhadbad bulshadaasi see u xiisayso aniga waxaan la kulmay dhallinyaro badan ayaan la kulmay oo aad maaragtay muxuu ahaa noogu mahadceliyey oo la socda qaarkoodna kommentiye ka bixiyaan ama cashar muxuu ahaa jawaabo ka bixiyaan oo aad maaragtay aan u helin bilmasal muxuu ahaa aan helin casharkii ama naxwihii soomaaliga inay bartaan ee ayagu isdhibay maadaama manhajka wax lagu barto uu yahay manhaj ajnabi ah ama carabi ah soomaaligina barashadiisii ama dadkii waxbari lahaa ay ku yar tahay ama ayan helinba oo ayagu khasab isku baray marka afsoomaaligii bilmasal magac magacuyaal fal falkaab xiriiriye tilmaame meelaye yaab inayan helin marka waxaasi mid walba macnuhu sameeyo marka inaan waxaan hadda ku jirnaa inaan soo noolayno oo waxaas barno oo dhallinyaradii dhallinyaradii rag badan kuwa badan ba hadda nala soo xiriira oo hadda aad ugu bogay aniga iyo waxaa igula jiraa nin la yidhaahdo sharmaarke axmed jaalle waxaa igula jiraa ninka la yidhaahdo axmed jeeraale korneyl axmed jeeraale cumar cidlo carar muxuu ahaa axmed gurey rag badan marka baan u istaagnay intaasaa anagu isku xilqaanay bal inaan af soo noolayntii afkii soomaaliga aan soo noolayno waa ka waayahay barnaamijka hibada hal abuurka dhegaysanaysaan idaacadda ee v o a abwaan waxa rabaa inaan ku weydiiyo kale hal abuurka dhallinyarada gooba isugu yimaadaan ma lahan magaalada boosaaso maalinba maalinta ka dambeysana waa sii badanayaan dhallinyarada hal abuurka leh maxaa loogu samayn layahay dhallinyarada idinkoo kaashanaya dowladda waa mahadsan tahay horta waa su-aal loo baahnaa anigu hadda iyo ragaan ku jiro waxaan qabanay hadda ka hor barnaamij la yidhaahdo hibada iyo hal abuurka god talent waa laba jeer baan qabanay oo labadii jeerba dhallinyara isxilqaantay dhallinyaro jaamacadda ah iyo guddiyo maaragtay jecel inay af soomaaligii iyo dhallinyaradii inay soo baxaan qof walba dadka hibada leh inay soo baxaan ayaan qabannay marka labadiiba waxaa ka soo baxay oo aan anigu hadda guddi ka ahaa waxaa ka soo baxay dhallinyaro yaryar oo muxuu ahaa jaamacadda ah iyo magaalada ah oo wiilal iyo gabdhaba leh oo hiba ilaahay hibo u siiyey sugaan iyo maaragtay gabayo iyo aad yaabayso laakiin aan helin meel ay ku soo bandhigaan waana soo baxeen waana maaragtay qaarkood shahaada la siiyey haddana waa ku tala jiraa inaan sii qabanno barnaamijkaas soo socda hal abuurkaaga maxaa ka mid ah ilaa iyo iminka la joogo makuu guda jidhaa inaad sii wadid hal abuurkaagii iyo heesahaagii iyo runaantii halabuurkayga waa badan yihiin heesa hadday noqoto fanaaniin badan baa qaada waxaa qaada shamuuri waxaa qaada koshiyare waxaa qaada muxuu ahaa daahir kanada iyo layla wabax waxaa qaada mukhtaar xamuurad waxaa qaada faysal xawaase rag badan baa qaada cumar fahmi gabayadayduna runaantii hataa idaacadda v o eda wax badan bay ka baxeen barnaamijka la dhihi jiray muxuu ahaa waa go-aankaaga aweyska washington wax badan bay ka baxeen halkaas gabaya hadday noqoto halkaasa dhowr jeer lagu waraystay haddana weli waa sii wadaa kama daalin waana sii wadaaya intii tabartaya hadduu ilaahayna gaarsiiyo waa tahay gabagabada barnaamijka ayaa maraynaa magaalada boosaaso maxaa hortaagan in fanaaniinta heesaha iyo ruwaayadaha iyo meelaha dhallinyarada isugu yimaada ama lagu caweeyo in dhallinyarada lagu baraarujiyo fanka waa su-aal horta su-aal weynoo loo baahnaa wey waxa waaye haddaa aragto wax hormaray ama magaalo hormartay oo fankeeda ama sugaanteeda hormartay haddaa aragto waa maamulka maamulka ka jira meeshaas weeye maamulka ka jira haddii uu jecel yahay in arrimahaasi hormaraan horta fanku waa dowladda tiirarkeedii wey tiirdhexaadkeedii weye dowladdu hadday hormarisana waa hormaraya haddii ayan hormarinna waa baaba'aya hadda puntland fankeedii kooxaha ka jiray hadda waa sii baaba'ayaan boosaaso maamulka ka jira ma jecla muxuu ahaa fanki anigu hadda waxaan ku dadaalay muddo waxaan daba ordaynay barasaabka oo inuu barnaamijyada noo sameeyo markaa arkay inuu ka cagajiidayo farahan ka qaadno marka maamulkaan rabin ama aan jeclayn ama aan isku hawlayn inuu howlahaas qabto xataa barnaamijka aan qabanaynay ee hibada iyo alabuurka labada jeer aan qabanay xataa maamul ka soo qaybgalay ma jirto laakiin dhallinyaro iyo dad is-abaabulo iyo wax noocaasa waa ka soo qayb galeen maamulku marka waxaan jeclaan lahaa inuu dhallinyaradaas fanku waxa waaye waa hanuuniyihii dadweynaha waa dowladda tiirdhexaadkeedii waa ummaddan dhallinyaradan intay siyaasad iyo geli lahaayeen waxay u baahan yihiin in la jihayn loo jihayo fankiiyo sugaanta inay dhaqankoodii bartaan inay bartaan muxuu ahaa kalluunkii iyo baddii iyo noocyadaas intay bartaan ardaygu ma aha keliya inuu jaamacad ka soo baxo shaati cad iyo qalin inuu qaato laakiin markuu intaas xafiis fadhiisto oo gaari cad raaco laakiin waa inuu bartaa waa inuu bartaa dhaqankii miyigii dhaqankeedii waa inuu bartaa kalluunkii waa inuu bartaa oo anigu hadda waxaan kuu sheegayaa maalin dhexdaasa aniga iyo nin saaxiibkaya baan xabad kalluun intaan soo qaatay waxaan meel la istaagay oo waxaan idhi kalluunkaasaan ka hadlaya waxaan idhi kaabaha cimriga weeye mn cimrigu kabaa koriyaha caqliga weeye kaalmaati loo qaato fitamiinno kala nooca waa kaydin noo yaalla wax dhammaanaya maaha kulligiin kallaha saaka kolayee jilaab qaata laanjiga kawarisiya kaabiga shabaag daadsha kala gura malaygaaga wax dhammaanaya maaha nin kalluun dayaca heedhe kori maayo ubadkiisu gaajana ka bixi maayo kalluunku waa waxyaabaha ilaahay nagu marnaystay oo baddeenna ka buuxa marka waa inaad taqaanaa inta noocu u kala baxo halkaas nin saaxiibkaya waan wada joogi jirin nairobi oo abwana oo la yidhaahdo yaasiin nuurcadde ayaa isaguna kalmadihii ka helay oo markaas wuxuu yidhi kaabaha cimriga weeye kelmaddaa runtaa weeye kaftan baan ku darayaaye konton adiga oo dhaafay adiga kadlaynaaya xooga ordaaya erayadaydi xabad ereeray u soo qaatay koriyaha caqliga weeye kelmaddaa runtaa weeye kaftan baan ku darayaaye markaan kenya aan joognay ee xaalku kululaaday ku jahaaba ay gaartay waa adiga karkaar aaday yani mar waa horaa ka tashatay oo kenya kasoo carartay fiitamiino kala noocah fiitamiino kala noocah kelmaddaa runtaa weeye kaftan baan ku darayaaye odaygii kalluun quuta habartiisu kohan mayso koortiisu dami mayso kombyuutar shidan weeye kowdhe marka inaad barato kalluunkii noocyadiisii dhirtii muxuu ahaa miyigii dhaqankaagii afsoomaaligaagii laakiin inaadan ku dayan dhaqamo shisheeye iyo inaadan ku dayan wixii fiican ayaa lagu daydaayo wax laguma daydo waxaa loogu jahayn karaa dowladdu waa inay xil iska saarto oo dhallinyaradaas tahriibaysa ee siyaasadda iyo cayda iyo inta xun ku jihaysan dhallinyaradii inay u jihayso inay sugaantii ay u furto oo ay tiraahdo halkaa ku tartama sidaa u tartama af soomaaliga ay shahaadooyin siiso ragga ugu fiican oo isku daydaano mid walba uu halkaa kusoo baxo ilaa waxaa jiri jiray soomaaliya waxaa jiri jiray dowladdu waxay samayn jirtay jahayn heesaha hirgalaa jira oo soo bixi jiray halkaasaa tartan jiri jiray kowdhe marka dowladdu hadday albaabka ka xirato dhallinyaradii soo bixi lahayd iyo fankiiba haddii albaabka ka xirato waxa waaye waxay gelayaan dhallinyaradii dhaqan xunxun tuugnimo siyaasad waxyaala noocaas
waa tahay marka loo fiiriyo xilligii hore ee abwaane aad sheegtay inaad dad badan soo saartay halabuurkaaga oo fanaaniin caana ku jiraan iyo kuwa dhallinyaraha puntland jooga gabagabada barnaamijkaan soo gaarnay maxaa dhallinyarada oo hal abuurkaaga ku wacyigelisaa waxaan ku wacyigelinayaa ugu horeyn inaan laga tegin haddaad hal abuur leedahay inaadan laga tegin dhaqanka iyo af soomaaliga af soomaaliga wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan inaadan bilmasal hadda ereyadan soo sheegayay oo ahay bilmasal ereyadii xumaa ee ahaa caadi ma tiidiyo waa shidan tahay iyo waxyaabahaas iga siiyo inaan waxyaabahaas oo kaleeta dhaqan af soomaaliga nooma ahan ma garatay marka in af soomaaligii wanaagsanaa dhaqankii wanaagsanaa in lagu faano ee aan lagu faanin wixii xumaa hadda waxaa u malaynaysaa hees hadda ma ujeedaa hadda hees dhaqan xun iyo hadda hees wanaagsan dadku iskusi uma xiisaynayo waxaa la xiisaynayaa ta dhaqanka xun af soomaaligii wanaagsanaa kuwa hadda waxay kuleeyihiin af soomaaliga waa adagyahay i jil erey jilicsan rabna ereye suuqiga hadda midaa aniga wuxuu yidhi saaxib waxaan rabaa hees suuqiya in ay samayso marka waxaan yidhi saaxib anigu suuqi ma samayn karo oo ereygaa suuqiga ah magaca ayuu dilayaa kowdhe wuxuu yidhi suuqiga waxa socda suuqiga shidan xildhigan shidan wuxuu uga ka wadaa isagaa dadku dhegaysaa marka waxaan leeyahay dhallinyaradii hala raaco wixii wanaagsan ayaa lagu daydaa maahana wixii xun laguma daydo annagu waa dadaalaynaa wixii tabartaya anagu guddigaygan hadda waxaan nahay shakhsiyaad kow dheh intaan gaari karro oo tabartayadu gaari karto inkastoo aan rabno hadda inaan sii badino guddigayga inuu sii bato qaar hadda waxay jiraan dabadahay jiraan qaar dalkay joogaan marka waxaan rabnaa inaan sii badino ilaa aan sii gaarsiino hadda guddi aan nahay aan noqono groub ama urur noqono ma garatay ilaa aan maaragtay awood yeelanno oo aan xataa kaashanno awood dowladda iyo hay-ado kale soomaaligiina aan kordhino nuxurkii af soomaaligana aan soo celino ayaan ku tala jirnaa insha allah ilaahay nala garab gale waa mahadsan tahay waxaa ka mid a heesta la yidhaahdo beerkayga adaa ku weyn caashiqu beenbeen ka weyn bukaan xaalkani ka weyn beerkayga adaa ku weyn heestaasaa ka mid ah waxaa ka mid ah muxuu ahaa heesta la yidhaahdo dhex yar oo ninka qaadi jiray axmed biif oo hadda isaga baxay fankii waxaa ka mid ah faysal xawaase faysal xasan ciise oo heesta la yidhaahdo sabiib jacaylkii sabiib sokor iyo macaan sidii malab ahaa ma hadduu sun iyo sibir kuu dhadhamay oo saaqsan tahay qalbi saafiyoo sidii aad ogeyd kuu soomanadii marna lama sire waa sare kacdoo seeraha fog iyo samadaa tagtay armaa siibataa oo soo dhacda waxaa ka mid ah ragga aan ku tiriyo dhan hadda ay ku tiriyo dhan sugaan bay leeyihiin sugaan aan leeyahay bay qaadaan marka waa badan yihiin gabagabadii barnaamijka horta adigoo heli karaa dhaqankaaga aad ku faanto dhaqan qurux badan af soomaali qurux badan af soomaaligu waa ka facwan yahay luqad walba waxaan kuu sheegaya hadda toddobada ayaamood markaad tiriso hadda shalay iyo maanta iyo berri iyo doraad ingiriiska iyo carabigu intaasi ku koomayeen laakiin toddobadii beri luqad toddobadii beriba ay koobi karto soomaaligaa jira doraad shalay maantay berri saadame saakuun iyo sidataal waa toddobadii beri luqaddaa hodankaa oo bilmasel haddaa fiiriso hal eray oo hal eray oo soomaaliya ayaa wuxuu u kala bixi karaa aan dhammaanaynba hadda ereyga kaloo kaleeto kal mar waa kal mooye mar waa kal lafeed mar waa kal qalbi mar waa kal caanood mar waa kal biyood kasha biyuhu galaan mar waa kal dameer lama dhammayn karo af soomaaliga waa hodan marka adoo af soomaaliga heli kara ha noqon mid ku dayda dhaqamo shisheeye iyo luqad kaleetay oo luqadaadii bahdila marka raac raggii hore wadadii ay jeexeen iyo af soomaaligaagii marka saasaan kula talinaya dhallinyarada maantay halkan waxaan uga mahad celinayaa runaantii kow idaacadda v o e da dhammaanteed shaqaalaheeda waxaan kaloo halkaan uga mahad celinayaa rag badan ma soo koobi kara haddaan idhahdo hebel iyo hebel iyo haddaan idhaahdo rag badan baan ka tegaya marka asxaabtayda iyo fanaaniinta iyo abwaaniinta kulli waa wada salaamaya meel walbay joogaanba
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada ee laabuurka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa abwaan cabdi cali boos oo ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed aniguna waxaana yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaa barnaamijka lamid a ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf aad buu u mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna dalka sbain kooxda barcelona ayaa dib ugu soo laabatay ciyaaraha horyaalka dalkaasi muddo saddex bilood ah kadib markii ay xalay afar iyo eber ku garaacday kooxda reaal mayorka ciyaartan oo ay kooxda barcelona u ciyaarayeen laacibiinteeda caanka ah oo uu hogaaminayo leonel messi ayay kooxda baarsa ku qaadatay ilaa iyo lix iyo lixdan ilbiraqsi in goolkeedii koowaad ay dhaliso waxaana u dhaliyey goolka furitaanka ciyaaryahan arturo fidal oo madaxa la helay goolka labaad waxaa raaciyey ciyaaryahan martin bredwith halka kan saddexaadna uu ku daray ciyaaryahanka weerarka ka dheela louis suarez oo kursiga kaydka ka soo kacay markiisi ugu horreysana kooxda u ciyaara tan iyo bishii januari markaas oo uu garoonnada dhaawac uga baxay leonel messi ayaa goolka afraad dhaliyey waxaana goolkaasi uu ahaa heerkiisii labaatanaad ee uu xilli ciyaareedkani u dhaliyo kooxda barcelona hadda waxay shan dhibic ka sarraysaa kooxda ku soo xigta ee real madrid oo dhibcaha ama farqiga ay hadda ka sarrayso barsa soo gaabin karta haddii ay maanta oo axad ah ka badiso kooxda eibar ciyaarihii kale ee horyaalka sbain ee sabtidii dhacay waxaa ka mid ahaa isbanyol oo laba iyo ibar uga badisay deportiva alaves viyareal hal iyo ibar ayay dirtay seltavigo leganes waxay la ciyaartay vayadoyit waxaana loogaga badiyey laba iyo hal oo guusha ku dhacda real vayadoyit ciyaaraha dhici doona maanta waxaa ka mid ah galabta atletic bilbao waxa ay la ciyaari doontaa atletic madrid real madrid sida aan sheegnay eibar ayay caawa la ciyaari doontaa real sociedadna osasuna ayay fooda dari doontaa dhinaca kale horeynta barcelona koob iyo lixdan dhibic ayay leedahay real madrid ayaa ku xigta oo leh lix iyo konton dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta shbilia oo leh konton dhibic real socieda ayaa ku jirta booska afraad oo leh lix iyo afartan dhibcood dhinaca talyaaniga kooxda napoli ayaa gaarta finalka kooba itaaliya kadib markii ay ka badisay kooxda inter milan inkastoo ciyaartani ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah haddana farqiga goolasha ayay kooxda kubadda cagta ee napoli ugu gudubtay finalka sababtoo ah lugtii hore ee wareega semifinalka oo ay inter la ciyaartay ayay hal iyo eber kaga soo badisay ciyaartii xalay inter ayaa la hormartay goolka waxaana u dhaliyay daqiiqadii labaad ciyaaryahan christian erikson goolkaas oo ahaa kiisii koowaad ee uu kooxda u dhaliyo deres martins ayaase barbareeyay daqiiqadii koob iyo afartanaad waxaa kooxda napoli ay arbacada la ciyaari doontaa ciyaarta finalka kooxda yuventus oo jimcihii soo garaacday a c milan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa haatanna kaalmihii heesaha ayaanu gallici doonnaa waxaan idiin soo qabannay heesta sabab kale iyo fanaanada hibanuura codkaasi fanaanada hibanuure ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhanka soo saaristii farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabaddiin